عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بل انت أنا عشر كبلابين كلي waxay tahay intani tadriib bay tahay waxyaalaha qaarkood oo xadee ay tahay in loola laabmo bal ama nusqooyin laysu eego waana suurtagal dee nusqooyinkiina kole hadday iskooda mid noqdeen meel kaleo loo laabmaa ma jirto bal waa in dee wax u yar baahnaa fiiro iyo maxaa cibaaradan halkan ku haboono iman kara kolley ayay markaa ahayd arrinka jiraan waxa weeye halka xadiidka qaala abuu mudri xadaanii can abi salaama ayaa nusqooyinkii usuushaha weliba weeye ayay barhkooda waxaa dhacay waa baablxadiidi baca rakcati ilfajri halkii aan xalay isweydiinayna nusqooyinkii usuushaha barhkood baa waxaa dhacay qaala abuu madri xadaanii abi can abi salaama arrinta la yaab kale xaafidee waa qalad cad buu leeyahay oo sababtu aabihii abuu umaya riwaayaba aslan maba laha walow saaxiibu irshaad oo kale markuu abyida qabtay ayuu abuu umaya un kusii fasiray oo kale sharaxyadii aan eegeen u laabmayna ama ha noqoto ibnu mulaqin iyo birmawi iyo cayni iyo qustulaani iyo balqolooyinka kolley ibnu rajab haatan uu dhammaanaya aba geesna waa abwaabo dhan oo ka maqan bay tani kaba midtahay nusqooyinka la hayo inaani kaba midtahay inta markaynu camalka alcamal fi salaat baa haddana baabkaasaa u jiri doona iyo sahwiga wax dambana ma jiri doonaan masaabiixa dumaamiina waxaad moodaa inuu qaybna ka tegayo qaybna sharxayo oonu saa isaguba ahayn ee dhammaantood nusqooyinkooda waxa kuba sugnayd waa can abida ayaa kuba sugnayd wax tacliiqana may lahayn bal marka haddaba sheekhu raximah llahu tacaala markuu sheegayay halkan buu yihi nusqooyinka qaarkood bay dhacday waana usuushii baan leeyahy barhkood in qaala saalimn abu nadri xadaanii abi wa qowluhu abi ziyaadatun laa asla laha bal hiya qaladun maxdun markaasaa wuxuu ka dhigay sababta qaladkani u yimi ee qolooyinkii abida ziyaadiyey ugu yimi ayaa wuxuu yidhi xamala calayha ama qaladkaa waxaa ku xambaarayba dee xamal al taqdiimu lismi calaa sifati fadanna bacdu man laa khibrata lahu waxaanad moodaa nusqooyinka shuraaxdana cidi umay baraarugana saasunbaa iskaga wada sugane ana faacila xadaanii bal markaa waxaa ujeedo halkeenu aan isweydiinaynay ahayd cibaaradan ah taqdiimu lismi calaa sifa waxaan u sheegayaa sanadkan waxaan ku hayno ismigiibaa sifadii laga horreysiiyo taasaa qaladka ku keentay cibaaradeenu iskooda mid bay noqotay macaa dabacaadkan kala duwan marka bal waxaan leenahay meeshuna sidan aslan ma noqonayso ee idinkaana idhi bal ha loo fiirsado waxaad moodaa nusqo loo laamaa meeshii ma jirto qolooyinkana waabay dhaafeen sharaaxda kaleo abida ayay matigoodii iskaga qornaa wax kalena may jirin idaafo kale iyo allahuma qustalaani oo dee marka la eego kutubtaa shuraaxda aynu hayno guud ahaanba ma aan idhaahno kitaabka marka la eego matni ahaan ugu dabdi heer sareeya ee nusqo yunaniya la yidhaha buu aad u ictimaadsadaayo isagu aanay waxaasi dhaafinoo dee sheegay uun qolooyinkii abida lahaa iyo kuwii aan lahayn kala sheegay si nusqada yunaniya kuba sugnayd ee bal yaa wax soo eegay ama wax ayla noqotay dee kolley meeshu wayna hortaallaa wax weyna maaha marka bal waan eegayaa wixii adigu marka dambe anigu walaay waay adigu adigana waad ku xigaysaa adigu mukhtaar iyo kaadi waaye maxay haybe iyo naxwa taqaana naxwadii waad ula kacaysaa waa laga yaabaa waay ma sifa xadaanii mise waay de markaa ifada xaggay ka midsama jumladaa sifa dhacaysaad leedahay ee ee waay ee laakiin jumla bacda imaka nakiraad baa ayaad leedahay sifay noqota nakirada ka dambaysa waxay horkaa soqonaysa halkan nakirada horeysa waad ku qaacidadii baad aragtay jumlooyinku hadday sifo ka nakiro ka dambeeyaan sifay noqdaan haddii ay macrifo ka dambeeyaanna way xaaloobaan waa qaacidadii taas ahayd adugu imaka taas kale maqsuud maaha waa sax koley way bal yaa kale horta cid kale marka cibaaraan maqlayaa cid kaleo wax in soo in hay sheekh maxamuud cala alficl oo meesha in ahayd ismigii baa lasoo horreysay ficilkii laga soo horreysiyey waaye waa iyaduna waa ra'yi ra'yigaasna naxwadna waa ra'yi in kelimo kale bal cid kale intaanan ku laabmin ruuxan adiguna على الصيغة ما حد وجه هذا على تقديم الاسم على الصيغة واي اسمي الرسول الرئيسي ان بل واحد انا اسي جوج جوج ما شرتي هرت بل waxa weeyaan masaladu waa masalo dee kolley marka la eego asaaniiddana way timaadaa marare laakiin sidii u badnayd maaha asaaniidda jaanibka u badan dee siaan arkayno siiqada ayaa horeyso dee waxa dambeeya faacilkii ama siiqadu xadaanii ha noqoto ama akhbaranii ama waxay doonto haba noqoto kolkolna way dhacdaa in deetani ay soo horeyso marka kutubta qaarkood ishkaal ma jiro wax isbedeli ma jire waa la kala horreysiyoon kutubta qaarkood oo kale ibnu khusayma hadduu tan ay ka dhacdo kitaabkiisa waa saxiix ibnu khusayma hadday sani dhacdo oo uu siiqadii bal matalan markaas dambaysiiyo ismigii soo horreysiiyo oo kale kolley waa wax kalaam ku suganyo uu leeyahy anigu saas si aan ahayn yaalna igaga warinin waa ibnu khusayma suu yidhaaho dee a'imaduna kutubta musalax ay kuma sheegaan bal cibaaradu waxa weeye oo kuna saxan doontaan sande imakaba dee barhkiin soo helay waa taqdiimu lismi calaa siiqati siiqaduna waa xadaaniidii asalku muxuu ahaa xadaanaa sufyaanu qaala xadaanii abunadri inuu yidhaaho marka maxaa dhacday un halkan abunadri xadaanii marka dadka qaar baa dee qaaladan abunadri intay u fahmeen ayuu xadaanii dee can abi salami halkan abi ay soo geliyeen oo halka qaladku ugaba yimi ee cibaaradu waxa weeyaan siiqadii oo siiqadii taxdiidkayd waayo waxyaalahan aan haynoo dhan haddee xadaanaa tay ama xadaanii ama akhbaranaa tay ama samictu waxay ka cabiraan waa siyaaq waa taxamulka ruuxu uu xambaaray waxyaalihii marka dambe uu gudanayo waa siyaqdii adah uu isagu isticmaalayo siyaqa laga cabiraa xadaanii iyo akhbaranii iyo samictu waa siyaq aladaa marka xadiidka cid kale la gaadhsiinayo la gudanayo cibaaradka uu ruuxu isticmaalayo isagoo taasi ay ku xidhanto ka dhalanayso sidee markii hore sheekhiisa uga maqlay miyuu ka maqlay sheekhiisa ma carabkiisu ka maqlayey miyuu ku dul aqriyey ma wax kalay ahayd oo ijaazay ahayd iyadoo taas ay kaba dhalanayso ee imanka halkan waxa weeye waa halka qaladku kaba yimi oo haddii siiqadu soo horeyso waxadaanii abunadri can abi salama qaladkanima yimaadeen abidan ziyaadadii qaladku halkaasu ka yimi markaa qolooyinkiinaas dee waa laba shakhsaan arka waxa weeyaan way fiican tahay kolley waa fikir fiican oo leenay taqdiimu lismi cala siiqati weeye waana siiqan kuma saxanaynaa guud ahaan caawino kolley meel kale ayaan diidaroo laga yaaba taasna ufiirsi uun noqon doonta ee dhow aanay ahayn ama dee nusqooyinka haddii laakiin nusqooyinkaan eegi doona inay kala duwan iyo kale insha allahu tacaala baabu tadawuci bacda almaktuubati barhkood baa halkan abwaabu tadawuc ay dhacday laakiin inta badan nusqooyinka may dhicin oo tadawuca abwaabtiisii haddaba baabu tadawuci haadakani baabu tadawuci waa tadawucii ama sunnihii bacda almaktuubati salaada faradkaa dabadeed ahaaday oo salaadaha faradkaa bal sunnaha ka dambeeya ee salaadaha dabadood la tukanayo umuurihii rasuulka ilaahay noogaba sugnaaday ama waxyaalihii bal matalan uu in badan laasimay rasuulka ilaahu bal taas ayuu baabkeedii yahay kolley xadiidka uu inoo keenayaana xalayna waan soo aragnay ee horena abwaabtii jumcada ayaan kuba soo aragnay marka inaan laqbayno uun mooyaane wax kale kuma jirto xalay waxaan kuma soo aragnay baabkii uu dhigtay in tadawuca uu dhigtay halkii labada ragcadood markaase in salaada sunuu labalaba ay tahay ayuu halkaa xalay inbuu inoogu soo arooriyo dee meelihii inooguma dambeeyey kaba mid tahay wuxuu yihi musanifku horta lafdigana tadawucna waa sunna cinda shaaficiyina saaxib lirshaad yidhaha waa irshaadu saari baan ujeedaa wixii dee shaaricu uu raajax yeelay ficilkiisa oo ka tagiisa uu kaba raajax yeelay ama calaa tarki ayay yidhaahaan markaa tadawuca iyo sunno iyo mustaxab iyo manduub iyo naafilo iyo markaa muraqabu fiih iyo waa alfaado mutaraadifa iyaga agtoodaoo ee barhkoodbaa mustaxab iyo sunno iyo kala sarsare kala adkeeya madhabaha qaarkooda iyagoo waa alfaado mutaraadifa marka la eego lafdiga asunna iyo atadawuc iyo almustaxab iyo almanduub iyo annaafila iyo cinda shaaficiya waa alfaado mutaraadifa wuxuu uhi musanifku xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxya bnu saciidi can cubaydillaahi qaala ahbaranaa naaficun can ibni cumara radia allahu canhuma kolley cubaydulaahi bni cumar ibni xabs ibni caasim bni cumar ibni khadaabna waa garanaysaana aada inoogu badan naaficna dadkii dee asxaabtiisa dabaqada koobaada waa raggii axaadiistiisa uguba idqaanka badnaa sida imaam maalik iyo taasoo barhkood isagaba ay horreysiiyaan qaala wuxuu yidhi ibnu cumar sallaytu waan tukaday maca anabiyi sala allahu calayh wasalam sajdatayni maa min tacbiiri ljunsi wayraati lkulli unoo dee inay salaadii sujuudi waa arkaanteedii asaasigeed bay kaba midtoo hadday kaba maqantahay salaad ma noqonayse waa laba ragcadood baa loo jeedaa qabla duhri duhurka hortii dee lafdiguna ragcataynna waa yimi wa sajdatayni bacda duhri laba ragcadoodna waan tukaday rasuulka ilaahi maciisa duhurka dabadii wasajdatayni laba sujuudoodna waan tukaday bacda almaqribi maqribka dabadii wasajdatayni laba sujuudoodna waan tukaday waa laba ragcadood bacda alcishaa'i cishaa'iga dabadii rasuulka ilaahi maciisa wasajdatayni bacda aljumucati waa taasoo dee jumcadiina halkaa aynu kuba soo marray xadiidka naftiisu inoo horeeyey laba ragcadoodna salaada jumcada dabadeed baan la tukaday rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fa ama almaqribu waalcishaau maqribka iyo cishaa'iga fa fii beytihi waa aqalkiisa idoo salaada maqrib iyo salaada cishaayo waxaan kula tukaday labadaa ragcadood ama uu rasuulka ilaahay kuba tukaday gurigiisuu ku tukaday oo balkaa labadaa ragcadood waana salaad habeennimo kolley dee salaada waxaan filayaan dee waa waxa dee kolley rasuulka ilaahay dee inoogaba sugan oo agteennana muqarar kuba aho salaadu markay sunno tahay kuwan iyagu jamaaco loo jideeyey mooyaane inaha kale guryahoo lagu tukada ayuunbaa ka fadli badan iyadoo masaajida lagu tukado iyadoon ruuxii masjid inuu ku tukado loo diidayn ama sunno habeen ha noqoto ama sunno maalinimade laakiin sida fadliga badani kol hadday salaadaha keli loo tukanayo ay tahay in guryaha lagu tukado ayaa laakiin rasuulka ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh gurigiisa waa ku tukaday imika sama xadiidka inooga muuqata maqrib iyo cishaayiga ama salaadihii kale ee duhurka iyo duhurka iyo bal maalan taasoo kale oo laba ka horreeye laba ka dambeeye uu sheega subaxuu inoo dambeeya dee gurigu ku tukanayo waa tii aynu xalayba soo haynaye daahirku waxa weeye si wuxuu labadan masjidka uu kuba tukaday oo uu labadan masjidka uu kulaba tukaday waayo iyaguu khaas yeelay iyaguu khaas yeelay marka kolley iyadoo rasuulka ilaahay sunnayaashiisu ay guriga uba badnayd taasna uu fadliga badan inooguba sheegay rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh haddana marka la eego maalintii oo kale dee salaadu masjidka uma imanayna howlihii kale guud ahaaneedee ama dadka tacliimtoodii iyo wufuudda qaabilitaankoodii howlaha kale kuba shuqloonabaaba jirtay markaasaa waxaa dhacaysa markay maalin tahay kolkol inaanu gurigiiba kuba noqon oo uu masjidkii uun joogo marka taasaa keenaysa inuu dee duhurkii oo kale iyo awqaadda qaarkeed uu ku tukado masjidka marka aanu guriga markaaba kuba laabmahaynoo ee laakiin si guud sunnaha dee waxaa fadli badan in guriga lagu tukado sunnaha aan jamac loo jidayn ama jamaaco qaala bnu abi zinaadi wuxuu yihi in abi zinaad can muusa bni cuqbata can naaficin bacda alcishaa'i fii ahlih ibnu abi zinaadkani horta rijaasha bukhaari ee usuusha wax kaga wariya maha ama uu xujaysto waayo usuusha kuma jiro waa tacliiqaad waa sanaan haynoo kale iminka xadiidkan sanadkiisii qayb dhan baa maqan oo ciddii dee ka sokaysay isaga inay bukhaari lamu kulmin isagae xadiidka waa xadfaniyo axaadiidii mucallaqa laba odhanayay waana xadiidkaa hore dee naafic lagaba warinayo dariiq kale uu leeyahayba weeye ziyaado aan halkaa hore kuba sugnayna ama lafdi kaleo ka bedelo macnuhu ku sugan yahay ayaana riwaayadiisan timin markaa bal ibnu abi zinaadkan kolle magaciisa cabduraxmaan baa la yidhaa aabihiina dee looguba markaa ina abizinaad baa la yidhi waa kunyadii aabihii abuzinaad waa imaam buu isagu ahaa bal amiir almuminiin baa lagu idlaaqay cilmi ahaan oo markaa cabdullaahi ibnu dakwaan laba idhaaho abuzinaad waa cabdullahi ibnu dakwaan fuqahadii waaweyneyd ee waqtigiisii madiina iyo culimmadii waaweyneyd buu aabihii kaba mid ahaa isaga marka ay noqoto waa taan idha cabdiraxmaan baa la yidhaa kolley waxa weeye waa nin a'imo kala duwan bal mid iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shantoona maaha ay daciifiyaan kolleyna malaa waa isbedel dambeo ku yimi oo ay culimmadu kaba arkeen markii hore reer madiinu ahaa markii dambe ciraaq buu yimi markaa uu baqhdaad yimi adigu waxa weeyaan la arkay axaadiidiisii inaanay sii hore ahaynoo xadiidkiisii hore uu ka xoog badan yahay xadiidkiisaa dambo khalalo ama laguba arkay bal matalan markaa bukhaari laakiin tacliiquu kagaba wariya tacliiqaadkaasoo waa dadka mutaabacada iyo shawaahidda u suubadaya buu noqonaya kol haddaanay aimo kala duwanba qowlkoodu kaaye way jiraan aimo maalikaba mid iyo tawsiiqiya way jiraan ama dee saddex markaas gees kalena muslim oo kale isagana la arkaa kutubta haddaa taqriibiyo u laabantaan dee ramsiga muslim waa ku sugan yahay bukhaari khat baa ku sugnaanaysa taqriib oo kale waa tacliiq ee ramsiga muslimna isna maaha inuu axaadiid usuula kaba wariyo oo muqadimada waayo kolla xaafid waa kala saara kolla uu kala saaraayo xaafid ibnu xajar dee qolooyinkiina taqriib kolley taqriib qayb badanoo ka mid haystaan qayb badanoo ka mida taqriib way haysataane kolla muslim oo kale dee ramsigaa buu dhigtaa muqadimadoo masa kama sooco inta kale kolla miim iyo qaafuuse misiya isticmaalaan dhigtaa maq oo macnuhu ay ka dhigan tahay ninkan muslim baa ka wariyo muqadimadu kaga wariya muqadimadna la shardi maaha kitaabka waayo way kala duwanyiinoo waxa uu shardiyey kitaabka muqadimada umuu shardiyin bal taasba weeye asxaabu sunan alarbac laakiin way kaba wariyaan haddaba ibnu abi zinaad baa muxuu leeyahay xadiidka muuse ibnu cuqbu kaba wariyey muuse ibnu cuqba wuxuu la siman yahay cubaydullaahi ibnu cumar oo naafic buu kalaba wariyey maxaa laftigiisu ahaa bacda alcishaa'i fii ahlih halkaa fii beytii imakaan kusoo aragnay fa fii beytii ayaa fii ahli de waa isla macne markaa waa isla macne ehelkiisa qoyskiisa dhexdood ama ehelkiisa dhexdii ayuu kuba tukan jiray cishaayiga bal maalan waxa weeyan taas baan laba tukaday taabacahu kaiir ibnu farqadin wa ayuubu can naaficin oo waxa weeyaan waa cubaydullahi ibnu cumarkii aan haynay ayaa xadiidka waxaa la wadaagsaday oo raacay buu leeyay wuu la wadaagsaday oo way kala wariyeen nin kaiir ibnu farqad la yidhaha horena kitaabka inaguma soo marray abwaabtii ciidan kuba soo marro waa nin hiqaa weeye oo dadka atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa kamida kaiir ibnu farqad ayuubna waa imaamkiiba ayuub sakhtiyaani labadoodu ayuub riwaayadiisu way noo dambaysaa tan ibnu cumarna walow tan iyada aanu xaafid leeyahay mayna meel way mawsuul ku tahay maan arag uu xaafid leeyahay laakiin isagaan magac ahaan sheegayaa waa kitaabka rijaashiisu kaga mid waa nin hiqaa labadooduba xadiidka naafic bay kaba wariyeenoo yay raaceen waa taabaca waa cubaydlaahi taabaca waxaa raacay taabacahu ay taabaca cubaydallaahi weeye cubaydallaahi waxaa xadiidka riwaayadiisa can naafic ku raacay kaiir ibnu farqad iyo ayuub ibnu naafic ayuub baan u jeeda can naafic waxadaatnii ukhtii xafsatu ana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxua yusalii mid tukada sajdatayni laba ragcadood khafiifatayni fudud oo waa taa aynu soo marray waa sunnihii subaxa aad buu u fudaydin jiray rasuulka ilaahay oo u gaabin jirayba bacdamaa yatlucu lfajru intuu waagu baryo dabadeed marka aadaanku dhaco dee aadaankana cinda duluuci lfajri buu mu-adinku aadaamaye ayuu laba ragcadood tukanayay marka labadaas eeg isagu muu arag rasuulka ilaahay tukanaya waayo waa habeen waana waqti hor markaa wuxuu walaashii xafsa bintu cumar oo umma almu'miniina ayaa u sheegtay marka maxaa uu isagu labadaa ragcadood kuwan kaleba uu la tukaday uu la tukan waayo waa kan yidhi wakaanta waxayd saacatan saacad bayd waqtigaas waa qabla alfajr waa waaga berigiis hortay salaaddii subax ka hor saacad laa adkhulu cala nabiyi sala allahu calay wasalam fiiha inta kale dee gurigii waa imanayaa soo siyaaranayaa laakiin waqtigaasoo kale waqti dee gurigii la yimaado maaho saacada aan rasuulka ilaahay u gelin ayay hadoonan guriga imanoo markaa xabsa ayay sheegtay waxay igu soo noqotay cibaaradii makaan kaba soo baxnay taabacahu kaiir bnu farqadin waayuubu can naaficin waqaala ibnu abi zinaad can muusa bni cuqbata can naaficin bacda alcishaai fii ahli bacda alcishaai fii ahli marka wde kolley xaafidalkan wax tacliiqo uu ku leeyey maba jirto ee waxaa dhacday uun kitaabkan usuushiisii iyo nusqooyinkiisii barhkood oo waxa weeyaan dee nusqooyin kala duwana cibaaradan ah taabacahu kathiir iyo ibnu abi zinaad halkan bay dhaceen xadiidka marka riwaayadan xabse dabadeed bay dhaceen usuusha qaarkoodna waxay dhaceen halkaa hore ayay dhaceen oo bacdalcishaay markaa fii ahlihidaas ama mee fa fii beytihi dabadeed bay dhaceen saan sooba maray marka waxaa dee ishkaalku yahay cibaaradani waa cibaaro takraaro nusqadeenna ee nusqooyinkii usuusha barhkoodna cibaaradu waxay intaan xadiidkan xabse lasoo gaadhin bay kuba sugnayd badhna oo weliba mustakhrajka abu nucaym iyana waa dariiqi uu marayba eh waxay kuba sugnayd markii dee xadiidkuba dhammaado maca riwaayada xabsa ee waa tii uun saa aynu soo maray xagga kalena markii hore qaalib bnu abi zinaad buu bilaabay markan dambena taabacu kaiir kol haddaan leyna waa nusqooyin kala duwan waa saasoo iyadana nusqooyinkaa kala duwana ayaa barhkoodna qaalib bnu abi zinaada horraysiiyeen badhna ay horraysiiyeen taabacahu kaiir ee wax macnuhu isbedele iyo wax siyaadi ima jirto ee markaa cibaaradeen dan dambe takraar bay noqon nusqooyinka qaarkoodna waa sii dhacay inay xagga hore kuwana halkan dambey dhaceen bal taasba weeye kolle xadiidkana maxaa inooguba sugan dee salaadan faraa'idii inay rawaatib leedahay raacda rawaatibtii raacaysayna bal maxaa imaka halkan laba duhur ka horreeya laba ka dambeeya laba maqrib ka dambeeya laba cishaay ka dambeeya labadaa subaxa ka horeeya bal taas bay ahayd iyo dee salaadii jumcadu maalintaa duhur lama tukanayo labadaa ka dambeynaysay bal taasoo iyada salaada jumcadiiy wixii kuba tacalluqsan sunayaasheedu way inoo horreeyeen waxaa inoo dambaysa haddii alaydha rasuulka ilaahay inuu duhurka afar ka horreysiin jiray waa kitaabkayda waan arki doonaa markaas baan dee labada riwaayo isu geyn doonaaye bal duhurku ama salaadahani rawaatib bay leeyihiin ay tay in la ilaaliyo oo kolley ay mustaxab tahay waana qowlu jumhuuri alculamaa dee gees kalena faa'iidada kuba sugan ee inaga inooguba sugantaiyo sidaan uguba baahannahay wixii salaadaha faradkaa kaba dhinmaa laynoogu buuxinaya laynooguba kabayaayo inagiibaa uba baahan ee inaan ilaalino khayrka iyodii ajirgana aan badsanno baabka waan ka baxaya laakiin cibaaran waa cibaaradan sheegayay bal ilo eeg oo sharaxyadiinna inay cibaaradaydu isku midtiin iyo kale halkaa uu sadarka labaadun sallaytu maca anabiyi sala allahu caleyh wasalam sajdatayni ay ragcatayni markaasaa sheekhu wuxuu leeyay walmuraadu biqowlihi maca atabaciya ay anahuma ishtaraka fii kowni kulli minhumaa waxay taalla cibaarad salaatan ila tajmiica bal cibaaradiinaa eegta cid iga duwanimay jirtaa waayo cibaaradan laqbadeedu xataa ma toosnahayso dee tarkiibkaan saliim noqonaynba anahuma ishtaraka fii kowni kulli minhumaa salaatan ilaa tajmiica wax ka duwanimay jiraan cibaaradan leeyahay mise saas maxaa ku qoran ya saan aqriayo sheekh maxamed waa beerbeeri jira nusqadiisa ma ka duwantay taas waa sadarka labaad un halkan baabka sadarka labaad markuu sallaytum sadarka saddexaadaan ilaa tajmiica salaatan isaga sheekhasinoo daybahayse waa maqanya kolley geeri baa ku dhacdo inay u seediyaa mar dhoweyd uun egsidaan kuba dhinto u baxayba waa sheekhasinoo isaga nusqada adi walaashii qabay baa taasoo mala halkaas loo soosmika u socday bal markaa waxaan leeyahay tanna si ay u noqoto ruuxu aan wax la iloobin bal waxna la ysugu dayo cibaaradan imaka koladay nusqooyinkeenu isku mid noqotay nusqo aan u laabanaa ma jirto waxaa la arkaa kutubta kale sharaxyaduna dee taas macno kale waa macnaha loo jeeda way ku siinayaane laakiin lafdigan waxaa la arkaa inaanay kuba siinba bal cibaaradu dee haddaan imaka laqbeeyo idhaa ishtaraka waxay wadaagsadeen fii kowni kullin minhuma labadu damir rasuulka ilaahay wuxuu laabmayaan waxa weyaan taasniyadii haddaba ahaanshaha salaatan dema iyagaa salaad noqonaya inay salaad yihiin ilaa tajmiica cibaaradu waa cibaaro aan tarkiib ahaan aan saxnayn weeye bal maxaan ku sixi karnaayo maqsuudka kolley waxaan filayaa waan dareensannahay laakiin maqsuudku seebin ugu hogaya kol haddaanay taa ahayn bal taasna insha allah waa xaggiina iyaduna waan dhaafay baabu man lam yatadawac bacda almaktuubati aadaakani baabu bayaani man shaksi baabkii weeye caddayntii ama lam yatadawac aan sunno samayn oon sunnaba tukan bacda almaktuubati salaadii faradkay dabadeed oo dee waa taa aragnay rasuulka ilaahi faradka dabadii kolkol kuwa ka horeeya imaka halkan baana la arka aanuba tukan jirin laakiin inta dambe duhurka way ka dambaysaayo subax waxba iyo casar kama dambeeyaan oo maqrib way kaba dambaysaa cishaay way kaba dambaysaa bal salaad farada iyaduu tukaday aan sunnihii tukan bal taas baabkeed maxaa ku soo arooray iyo bal maxaa umuurahaas baabkeedii wey xadaثna عlي بن cabd لlahi qal xadaثna سfyaan عan cmri qala samictu abashactaayi jaabira qaala samictu bna cabaasi radia اllahu canهuma qaala sanadku dee waa dadkaaynu in badan soo arkaynay ee dee abushacthaana waaba jaabir waa kan magaciisii ina zayd baa la yidha abushachtaayo dee markaa habeen dhoweydba waan haynay me adigu hore ayn usoo aragnay marar kala duwan waa nin faqiha weeye camrkuna waa ina diinaar sufyaanna waa ina cuyayna wuxuu yidhi ibnu cabaas ayaan maqlay qaala isagoo yidhi sallaytu waan tukaday maca rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi maciisa amaaniyan sideed ragcadood jamiican dhan oo dee waa afar iyo afar waa laba salaadood oo min afar ahayd oo laakiin mar uu wada tukaday wa sabcan toddobaan la tukaday jamiican xaalayin iyagoo dhan iyaguna oo wada socdo maaha in dee ay leeyihiin tasliim keliya ay leeyihiine waa saddex ragcadood iyo afar ragcadood sideedda hore waa duhur iyo casar laakiin mar uu wada tukaday toddobaduna waa maqrib iyo cishaayo laakiin mar uu wada tukaday ayaan laba tukaday taas buu yihi qurtu waxaan idhi waxaa odhanaya camr bnu dinaar iyo abashacthaa iyo abashacthaa waa kunyadiisii waana sheekhiisii adunuhu waxaan u malaynayaa deetan inay madiinuu joogaayo safar ma aha safarkaa laysu geyn jiray markaa safarka layenaha haddii laysu geynayo labalababay noqonayeen kuwana afar afartaa labalabay noqonayeen waa kuwanoo salaadii safar lama ahee waa la negiyo madiinaa la joogaa dee horeynuusoo ogaano xadiidka adunuhu waxaan u malaynayaa akhara inuu u kaadiyuu dibdhiga aduhra duhurkii wacajala alcasr casrkiina uu soo dedejiyey wacajala uu dedejiyey alcishaaya cishaayigio waahara almaqriba macnaa waa su isagu la tahay balna tafsiir baa loo bayan salaad kastaaba waqtigeedii bay lahayd kol haddaan safar lahayna jamcinimay jirin bal markaa maxaa keenay oo xadiidkana waxaa kuba sugnaa roobna mada ahayn dee cabsi may jirin waxba may jirin ayaa xadiidkana kuba timi marka abushacda baa wuxuu ku fasirayaa uu isagu mee in camr bnu dinaar baale abushacdaana oo ku waafaqsaye arrinku maaha jamac labadii salaadood mid waqtigeedii inta laga kaxeeyo mid ahaan waqtigeedii la wada tukadee waa jamac suuriya macnaa waa laysu dhaweeyeno halkana duhur aakhirkii marka laga tukaday dee duhur markuu baxayn iyo casar waxba uma dhexeeyaana casarnaba gelayaaye aakhirkii inta duhur laga tukaday casarkiina awal lagaba tukaday waa mid kasta waqtigeedii baa la tukaday midna awal baa laga tukaday midna aakhir maqrib iyo cishaaina waqtigoodu waa kaas isna iskuba xidhan ee faasil u dhexeeya aanay jirin san duhur iyo subax oo kale ay waxuguba dhexeeyaan iyadna saasoo kale taasuu idhaho isaguna wuxuu idhi abushacta aniguna saasay ila toon u malaynaya bal xadiidka jaanibkaa maba eegayno ee kalaamkeedoo aada u dheer baa inoo horeeyey tanna in dee maalan san aanay ahayne arrintu ahayd rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kollay si uu ibnu cabaasba kaba cabiray araada an laa yuxrija ummataho kolley iyadoo labada waqti midna awal laga ilaaliyo midna aakhir waxaaba dhici karta inay mashaqo leedahayoo hore loo ilaalinba ama la ilaalinba kari waaye inay ahayduno dee bal waxyaalihii la yidhi barhkood madar yidhi way jireen barhkood dee marad yidhi waa jireen iyo waxyaalihii bal jamaca marka aan xaaje ay tahay eenu safar ahayn xadiidku waa inoo horeeyey duruqdiisuna way inoo horeeyeen halkan muxuu sheekhu soo qaatay man lam yatadawac bacda almaktuubati oo labadan salaadood ee la jamcinayo maxaa dee kol haddii la jamcinayo uu yahy in laysku xigsiiyo waxba loo dhexaysiina la ysraaciyo marka toore laga baxa ta dambe la galo sidaa daraaddeed tii hore horta markaas kolba horeysay dabadeed rasuulka ilaahay muu sunnaysan waayo haddii uu intuu afartii duhur tukado uu sunaysto afartii casar tukado ee iyagii iskuma xigaane jamci waa in la israaciyo haydo markaa bacda almaktuuba isagoon sunaysanba halkan kuba sugan iyada miyuu ka horreysiiye sunne ama ta labaad dabadeed miyuu sunaystay xadiidku waa maskuutun canhu taasuu ka aamusay oo xadiidka kuma sugnaa in wax adigu anfiyaya wax sugayo toona laakiin halka bacda almaktuuba inaanu tadawuc jirin waa ahayd waa dee salaadihii markaas labada salaadood tohoro dee marka iyada laga baxaba tii kale la aqiimayaa la gelaya markaasuna maba jirto intaasuu soo qaato xadiidka inooguba soo horreysiiyey oo bacnaa jamca wuxuu keenaya labada salaadood inaan salaad raatiba iyo ama wax kale aanay dhexgelin oo markaa iyada maxaan kaba qaadanaynaa un waa markaa laba salaadood la jamcinaya ay jirto khaasatan ta hore marka la tukado dee looma dhexaysiinayo raatibo iyo sunaiyo looma dhexaysiinayo ama umuuraha kale jamcintani maxay tahay iyo jamcin muxuu dee iyadoon safar lahayn suurtagal maxaa kaba ah iyada taas waa ti aynu soo maray babu salaati duxaa fi safar salaada duxada baabkeedii weeye safar dhexdii oo salaadii duxadee la tukanaya safar dhexdii oo macnaha markaa safarka la yahay de haddii safar la tukadayna markaa nagaadina waa la tukanayaa oo nagaadina waa la tukanayaaye bal waxa weeye salaatu duxaa fi safar bal ma xukunkeedii ama wixii kuba tacalluqsanaa waa salaad duxoo safar la tukada bal xadiiaan arki doonaa xadaثna msdd qal xadaثna yaحyى can شhucbaةa can towbata can muwariqi qala anahu qaal qultu libni cumara radi allahu canhuma xadiidka intaanan matigiisa gaadhin towbahan waxa weeye oo waa nin adigu loo nisbeeyo in waxa weeyaan ama reer banincanbar waa jirib reer tamiim kamid oo reer basr ahaayoo kunyadiisuna abulmuwaric ay tahay waa nin hiqa ah oo taabiciya taabiciidii intii yaryarayd kaba mida ama dabaqaa kasii dambaysa dabaqada zuriyo labada saxiix iyo abu daawuud iyo nasaa-iba kuba sugan amaa sheekhiisa muwariq ibnu mushambrij aabihiina mushambrij baaba la ydhaaye waa nin isna reer besr ah oo hiqo ah oo caabid ahaayo taabiciinta raggii ugu waaweynaa dabaqadaa dhexe ama saddexaad ee dhexaad taabiciinta kuwoodii waaweynaa kaba mid ah oo isagoo kutubta lixdaaba kuba wada sugan halka kaa hore abu daauud iyo tirmidi may abu daauud iyo ibnu maaja may waxaan ujeedaa tirmidi iyo ibnu maaja aanu riwaayo ku lahayn waxaana sheekhu ama xaafid ibnu xajar inoo faa'iideynayaa towbo marka ay noqoto towbo markay noqoto xadiidkan aan hayniya xadiid labaad unbuu kitaabka bukhaari ku leeyahay muwariq marka ay noqotona ibnu cumar kaba warinayaaye xadiid uu ibnu cumar ka warinayo muwariq waa nin dee kutubta lixdaaba ku wada sugan ee xadiidkeennan baa jira ee xadiid labaad bukhaari kuma sugna oo ibnu cumar ka warinaya muwariq ee ibnu cumar markay noqoto riwaayadiisiiy wuxuu kaba wariyo xadiidkanun weeye bukhaari dhexdii ama towba si guudba bukhaari xadiidkan iyo xadiid kalu kuba leeyahay kole sharaxa ayay ku wada sugantahay arrinkaas qultu waxaan ku idhi libni cumara radia allahu canhu canhuma atusallii ina cumarow ma tukataayo adduxaa salaada duxada miyaad tukataa qaala wuxuu ihi laa may ma tukado duxada anugu qultu waxaan ihi fa cumaru afa sallaa cumaru cumar ma tukaday salaada duxada qaala wuxuu ihi laa muu tukan qultu waxaan ihi fa abuu bakrin ay afa sallaa abuu bakrin abuu bakr duxa ma tukaday qaala laa maye ma tukan buu ihi qultu waxaan idhi intii kumudayne fanabiyu sala allahu calayh wasalam haddaba rasuulkii ilaahay ma tukaday duxo qaala wuxuu uhi laa khaalahu u malayn maayo iyada tan muu jasmin waayo dee riwaayaadkii kale dadkii kale ay wariyeen baa laga yaabaa inuu maqlay haddii aan doono agtiisii aanu kuba qancinbe marka wuxuu uhi iyada taas rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inuu tukaday u malayn maayo laa ikhaaluh u malayn maayo taas buu kaba cabire macnuhuna waxa weeye tan wuxuu gaba joogsaday dad kale ayago ayuu kaba maqlay oo saxaabo kale ama laga soo gaadhsiiyey inuu rasuulka ilaahay tukaday laakiin kumuu qancin oo deetan buu u leeyahay anigu u malayn maayo bal xadiidka kolley duxadii way inoo socotaa baabkanun maaha salaadii duxadu ee waadan salaada inoo jidaysan fadliga badanna leh baa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inoo sheegay kolley dee waan umuura waa inku yar joogsan doonaaye wuxuu dhigtay baabu salaati duxaa fi safar salaada duxada oo balamnada safar dhexdii la tukado baabkiisiibuu u dhigtay xadiidkan ibnu cumarna marka la eego dee wax safara oo imika kuba sugani maba jirto ee inuu baabka malaa tarjamada waxaaba roonaan layd say barhkood yidhaaheen baabu man lam yusalli duxa isagoo u tarjamaysa bal ciddii aan duxo tukan baabkii oo kale laakiin waxa weeyaanunin xadiidkan abu hureyrena xataa isagana dee lafti safar iyo waxa weeye ama me xadiidka horta xadiid kale aynoo yar dambeeyo bal taas aan yar eegi doono waa xadiidkan horeba u soo maray ee horta bal markaa taanba weeye laakiin waxaaba uu xaafid leeyahay adigu hadallo badan buu ishkaalkaa barhkooda ay ishkaalsadeen soo naqon layahay waxaa aniga ii muuqata waa si isagoo kaba cabirayo inuu uga jeedo baabu salaati duxa fi safari nafyan wa ihbaatan manaa salaadii duxada ee safar dhexdii la tukanayay bal in hadday tahy nafyoo lama tukanayayo hadday tahay waa la tukanayaa wixii kuba yimi wixii kuba yimi xadiidka dambe dee nooc isbaatu uguba sugan yahay kana si guudba markaa kole duleeye lamama tukan jirin dee safar iyo xadarba waa anfiyayaabeen bal taaba weeye xadiidkan markaa ibnu cumar isagu horta waxaan filayaa aqwaalo waxooga aya iyo riwaayaad kala duwan baa ibnu cumar inoogaba yimo kitaabka inooguba dambaysa isagoo kaba cabiray waa mujaahid baa isaga iyo curwa wada socday intay masjid soo galeen ibnu cumarna waa tukanayey meye wuu fadhiyeyba oo wuxuu ku tiirsanaa xujradii caaisha dadna markaa duxay tukanayeenoo markii la weydiiyey salaadoodii wuxuu ka cabiray bidca inay bidco tahay waa wax dambeeya laakiin maaha baabka inooguma imanayo waxaa kaloo iyadana ibnu cumar naftiisa kaba sugan oo saciid ibnu mansuur iyo sanad saxiixa uu kaba wariyey inaha muxdathatun wa inaha limin axsani maa axdathu waxani waa waxa dadku ay la yimaadeen oo ay dib u ikhtiraacdeen laakiin waxyaalaha ay soo dariisaysteen oo waxyaalaha ugu fiican ayay kaba mid tahay waxaa kaloo iyadana cabdurasaaq isnaad saxiixa kagaba wariyay ibnu cumar inuu yihi cuhmaan waa la dilay iyadoo axad tukanaya oo sunaysanayaaba aama tukada duxo aanu jirin wamaa axdatha annaasu shay-an axaba ilaya minha dadkuna lamay iman oo may soo dariisan waxaan kaba jeclahay waxaa kaloo isagana kaba sugan inuu yihi maa sallaytu duxa mundu aslamta ilaa an aduufa bilbeyt duxa maba tukan sidaan usoo islaamay inuu dee barqo intuu yimaado kacbada qaaliban barquu soo geli jiro sidii rasuulka ilahi isagoo kuba dayanaya ayuu dee duubo seexan jiray subaxdu soo geli jiray intaan dawaafo aan tukado dee markaasna waxaaba dhici karta niyatu salaatu duxa ma jirina waa salaadii dawaafkaba ama taas bay noqonaysaaba waxaa kaloo iyadana kolley iman doona oo kitaabka inooguba iman doona ina cumar duxo inaanu tukan jirin maalintaa uu maka yimaado mooye dee taasna sariix kuma aha inuu u niyoon jiray maka inuu duxo u niyoon jiray xadiid kale waxaa kuba yimi ibnu cumar haddii uu dee safar kaba yimaado waxa kaba yimaado masjidka quba marka uu tegaya aan ujeeda inuu waqtigaas oo barqa uu tegi jiray uu tukan jiro dee taasna waxaaba dharin karta taxiyadii masjidka iyo inay ahayd be aanay duxayn bal waxyaalahaasoo dhammi ibnu cumar way kaba yimaadeen oo ama bidca uu ku magacaabay ama muxdat uu ku magacaabay ama kan uu yihi akaabirti may tukan ama maan tukanba anigu rasuulka ilaahina waa kaale u malayn maayo inaan tukaday waxyaalaha ibnu cumar inoo kaba yimi oo dhan horta kuma sugna oo lagamana qaadanayo wax keenaya in la yidhaaho duxadu mashruuc maaho ee saxaabigaa itibaaciisu aad iyo aada u badnaaye rasuulka ilaahay ku dayan jiray bal waxyaalo aanay dadka kale u arag in dee rasuulka ilaahay lagaga dayday isagu kagaba dayan jiray kol hadduu tan leeyahay isagii dee wax mashruuca maaha sababta waxa weeye dhammaanba wuxunbaa lagu xambaarayaa nafyigiisaasi maxmuulin calaa cadami ru'yati laa cadami alwuquuci fii nafsi alamr inaanu isagu arag ayuunbay ku xambaarantahe waxani inaanu jirin oon u dhicin fii nafsi alamri kuma xambaarno bal taasba weeye waxaa kaloo bacd alculamaa saa qaadiciyaad iyo umuuraha ay ku tawjiiheen ibnu cumar waxaan uu inkirayay waa in la laasimo masaajida la muujiyo oo inta masaajidii lama yimaado la daahiriyo waa taa oo dee su-aalaha qaarkoodna taasaa kuba sugnayde maaha inay tahay sunnaha mid khilaafsan oo ibnu mascuud bay soo naqliyaan inuu qoom arkay tukanayo oo markaas uu yidhi in kaana laa budda fa fii buyuutikum war haddaa tukanaysaan aqaladiina kuma tukadee laakiin waxaan leenahay isugeyn qolooyinkaas saxaabada ee anfiyey xadiid caaishana waaba dambeeyaa in horena u soo aragnaye wuxunbay ku xambaarantahay inaanay iyagu aragba taasi kama dhigna arrinkani inaanay dhicin oon rasuulka ilaahayna tukan inaanay sunno ahayn kama dhigna waayo sababtuna waxa weeye axaadiisu way badan tahay inooguba yimi bal rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiisu waa inoo soo socdaa hore aynuu soo maray waxaana xadiid caaisha iyadana rasuulka ilaah inuu duxada tukanaya afar ragcadood waa muslim bay kuba sugantahay iyo wixii ilaahay iraadeeya kuba sugan waxaa kaloo bal matalan iyadana dee inooguba suganoo saxaabo kala duwan uu u dardaarmay labadaa ragcadood sida xadiidka abu hureyre iyo inoo dambeeya inuu labadaa ragcadood ee duxada ilaaliyuu tukado waxaa iyadna xadiidkii abudar iyo inooguba sugnaa rasuulka ilaahay sadaqaadka ruuxa lagaba doonayo jirhkiisa mafaasishiisa saddexa boqol iyo lixdanka ah inay ka gudayso laba ragcadood oo duxada tukada taasi waa inooguba sugantao bal markaa bal aimada qaarkood saa xaakim iyo kitaab gaara ayaaba ku khaas yeelay wixii duxada kuba yimo uu kuba ururiyey dee kolley aimada wax ka soo naqliya anugu ma aragin lahayaba war uma haya ama la madbaceeye bal waxaan leenahay way fara badantahay waxyaalaha inooba yimi rasuulka ilaahay waa tukaday salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyaanu laasiminba dee saan xadiid caaisho kuba soo marayna acmaal uu jeceliyay inuu laba yimaado ayuu muwaadabadeeda ka tegi jiray isagoo ka baqanayba in laguma farad yeelo taasi da'bigiisa ayay ahayd axaadiid uu dadka fadligeeda uu kuba sheegay iyo kuwa uu dad uba dardaarmay saxaabo kala duwan iyo taasna way jiraan marka umuurahan waxaan kuba xambaaraynaa uun aragti la-aan iyagii aanay arag ama ruuxuna inkastaba aqoontii soo badnaatee wax dhaafa oo xataa cid suxbadoodu ay kaba yarayd aqoontaa oo kaloo aan lahayn ay xifadeen ruux way iska jirtaayo waa wax iskaba badanoo bal markaa ibnu cumar iyo umuur taas ayaan kuba xambaaraynaa xadaثna aadamu qaala xadaثna shucbatu qaala xadaثna camru bnu murata qaala samictu cabdالraxmaan bni abi leyla yaquulu maa xadaanaa nooma waramin axadun axad anahu ra'aa inuu arkay annabiya sala allahu calayh wasalam oo yusalii tukanaya adduxaa salaada duxada hayra umahani umahani uun mooye fa inahaa qaalat waxay tidhi umahania xadiidkan waynu soo maray waana dee cali bnu abi aalib walaashii weliba hooy iska abiyi hooyo ay ahaayeen umuhani marka fa inahaa qaalat waxay tihi umuhani ina nabiya nabigu sala allahu calayh wasalam dakhala beytaha gurigeeduu soo galay yowma fatxi makata maalintii fatxu maka fakhtasala uu maydhay oo intuu gurigeeda yimi maalintii fatxu maka ayuu maydhay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh taasibuu maydhay waxaana daahirka xadiidku inuu gurigeeda ku maydhay saasaba xadiidka dee daahirkiisuu yahay oo inuu gurigeeda waxaa ay dhacday muslimyana ay wariyeen oo xadiid umuhani kolley arrin baani ugu socotay waayo waa maalintii fatxu makay ahayd in reer makana dee waa taasoo waa laga qaalib noqday oo dee isdhiibe dad baana jiray rasuulka ilaahi xataa aanu ammaan siin dad meelaha ku dhuumanayay waa jirtay markaasaa rag iyada weliba dadkii reerkii ay uba dhaxday kaba mid ahaayoo malaa iyadu ay magan siisay magan gelisay oo gurigeeda joogay soomay hijroone ayaaba cali bnu abi aalib walaalkeedu yidhi waan dili doonaa oo niman reer bad maqsuum ah markaasay rasuulka ilaahay uba tagtay oo iyadoo leh dee zacama ibnu ummi anahu qaatilun rajulan ajartu ninkii hooyaday dhashay hooyadu dee aabbihi way kasii dhowdo tan bay leedaha waa ninkii daade wuxuu sheeganayaaba nin anigu aan magan geliyey inuu dilayo rasuulka ilahi waa kii wuri qad ajarnaa man ajarti ya umahani ciddii aad magan siisay anaguna magan baan siinay umahaniye haddaba xadiidkaa waxaa kuma sugnaa inay rasuulka ilaahi tagtay isagoo faisagoo biaclaa maka fawajadatu yaqtasil inay la kulantay isagoo maydhanaya taasna daahirkiisu eeg iyadiibaaba tagtay meel kale ugu tagtay faadimay sheegtay inay u asturaysay rasuulka ilaahina uu maydhanayay marka barhkood waxay ku jamciyeen arrinkani inuu dee ka dhacay mar wax ka badan dhacay waayo riwaayadka qaarkood abudar baa asturaya kuba sugan ama dee jamcin kale oo dee taa laguma jamciyo suurtagal ah dee aqalkeediio halkaa aclaama ka ahayd baa rasuulka ilaahay degayne halkan guri kumuu lahaynoo kolley aclaamaka ayuu degayba halkii meeshii khayf bani kinaana iyobuu degayba iyaduna markaa waa inay kaba maqnayd waa maalintaa lasoo galay oo markaa ay timi isagoo rasuulka ilaahay gurigii kuba maydhanayo labada xadiidba sidaan kuba jamcino ee daahirku waa tan wasallaa wuxuu tukaday amaaniya rakacaatin sideed ragcadood buu tukaday waa markaas eeg waa waqti barqa ah maalintii fatxu makana weeye markuu maydhay dabadeed buu sideed ragcadood tukaday markaa waxay tihi umuhani falama ara ma arag salaatan salaad qadu waa aslan dee weligeyba akhafa minaa ka fududayd hayra laakin anahu yutimu rukuuca sujuuda dee fudaydintaasi maaha inuu rukuucda iyo wixii ka kala tegaya rukuucda waa taam yeelaya sujuudda waa taam yeelaya laakiin qira'a uu dheeraynayay waayo maalintaa howlaha u yaalaaba way fara badnaayeen bal matalan markaa qira'a uu dheeraynayay may jirin sideed ragcadood oo bal matalan markaa taas bay ahayd ibnu khuseyme halkan wuxuu wariyey isagu inay sallama min kulli min kulli ragcatayn oo sideedda muu xidhiidhin laba ragcadood marka tukadaba uu salaamo naqsanaya taas bay ahayd haddaba bal umuhani ayaa taa sheegtay xadiidkuna kollay dee isagu cabdiraxmaan isagaa iska waramaya saxaabadii uu la kulmay buu leeyahy dad waxoogaa ayana waa kalaa ku kulmay aabihina waa saxaabibe anigu umuhani un baan taa kaba maqlay umuhani arrinku ma aha in cid kale ay warisay inuu anfiyayo meesha kaba saaraye isagu waa maqalkiisii iyada uun mooye cid kale muu arag oo xadiidka sheegaysaa bal xadiid kalena cabdillahi bnu xaaris in la yidhaahdo dee saas oo kale isaguna cibaaradiisa u ka cabirayna way jirtay laakiin waxaa jirta dee waa ta aan leenahay riwaayaad kala duwan baa inoo jirta oo iyadoo caaisha ay anfiday bay meel kalena dee rasuulka ilaahi farcadood inuu tukan jiray ay kuba sugtayoo macnuhu ay tahay nafyiguna oo waxay arkaysay oo may arag dee tan kalena oo waxay maqashay rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh aqwaashiisii iyo ficilkiisiiba halkan way isbiirsadeenoo salaatu duxa shay mashruuca shay sunno ah weeye amaa salaadan uu maalintan tukaday aimada qaarkood waxaabay leeyihin inuu waqtiga barqaday waafaqdee dee duxaba may haynoo barhkood baa kaba cabira inay salaat alfatxi ahayd oo idhahaan markii khaalid oo kale markuu xeero qabsaday ama uu la wareegay ba waa salaada uu tukadayoo tani waaba salaatulfatxi oo taas ibnu katiir iyana waxyaalahay soo qaadaan baaba jirta aimada dee aimo ka horreysay ayaana qowlka lahaaboo laain arrinkuba waxaaba weeye waa salaada salaatulfatxi waqtiganunbay waafaqdaybe calaa kulli xaalin bal waxyaalaha naaba jireen waxyaala inoo dambeeyana way jiraan laakiin duxadu sideeda kale way inoo sugantahay xadiidkan a sideed ragcadood inu tukadayna aimada qaar baa waxay u daliishadeen salaada duxada haddii la tukanayo inta ugu badan sideeddaa ragcadood inay tahay taa ay tahay dee iyaguna bal matalan tan bay eegeenoo rasuulka ilaahay ficilkiisa salawaatullaahi wasalaamu caleyh waxyaalaha kaba yimi laba ragcadood iyo afar ragcadood iyo intan sideedani way yimaadeenoo ficilkiisa marka la eego laakiin qowlka haddaan eegno axaadiid dhowra oo mid tirmidi wariyey oo uu kuna tilmaamay qariib inuuyo bal naca dee dacfi inuu jiro iyo labada riwaayo kalena dacfi baa jire oo kuba yimi labayo toban ragcadood qowl ahaan macnaa ruuxa labayo toban ragcadood duxada tukada fadli uu leeyahay ama in loo dhisayo aqal jannada ama qasri loogaba dhisayo bal taasna way jiraan laakiin isugeynta ayuu xaafid ibnu xajar yidhaahaa dee waxaabay tilmaamaysaa waxa quwey way taageersanayaanoo bal sideedu wax xad maaha aan la dhaafi karin labayo tobanka wey madhabka shaaficiya baana ay tahay dee sideedana waxay ka dhiganta uguba fadliga badan labayo tobankuna ta ugu badan bay kaba dhigaan waana dee laba hadaloo aad moodo inay isyar waxa weeyaan yar nooc tanaafi kaba dhexeeyo kol hadday taasi uguba badantahy sideed sideed ugaba fadli badnaanaysaa waxaa laakiin jira uun dee kolley waa aimadan shaaficiyada kolley barhkood qowlkoode suyuudi kitaabkiisa tanwiir alxawaalik la yidhah waa kitaabka muwada maalik uu kuba sharxay isagoo masalada waxoogaa yar qabta kolley ciraaqiyana kaba soo naqliya rawyaan iyana hadille ayay leeyihiin oo bal imika halkanbaa xaafid soo naqlinaya soo naqliya ayay leeyihiin qolooyin baaba yidhio markii dambe raaficiya nawowi ay ka daba mareene laakiin in salaada duxadu dee waxaad ay leedahay ma jirto ruuxu hadduu laba ku gaabsadana waaba taas ama afar uu kuba gaabsado iyo hadduu ka badiyo oo intaa kaba sii siyaadiyo kolley xad gaar oo laydhaahaa lama dhaafinayo iyada taasi ma jirto waa taa uu hadalkii asuyuurda iyo kolley tanwiirka kuba sugnayde ee bal muhimku waxa weeye sideedan in kolley xad un waa ficil imaka halka mujarada qowl ka badanna waa jira walow sanadkiisa dacfi uu kuma sugan yahay dee arrinkuna in cibaaradanna kolley xasri kuma sugno oo haddii intaa laga badiyo ruuxu kaba badiyana ma jirtee laakiin inihii rasuulka ilaahi ficilkaasa uga badna haddaan tan duxo ka dhigno ee ruuxuu doonaya inuu kuba gaabsado dee waa sideedan bal kuwa qowlkuna kolley maqaalba asaaniidda kuba sugan waanu sharaxuna kolley shaarixuna waa dheereeyey umuuro badan baanu kaba hadlayaa kolley waxaanu u dambaysiiyey hadal uu kaba soo noqonaya ibnulqayim kitaabkiisa hadyi waa kitaabkan zaadulmacaad laba yidhaaho oo bal waxyaalihii kuba soo arooray ah isaga ibnulqayim boo ururiyey salaatu duxada oo waa mustaxab iyo may ee haddii sabab uun la helo saasoo kale ayuunbaabay dee wax jidaysa noqonaysaa iyo sunnaba maaha oo barhkood ay yidhaaheen iyo maye kolna in la sameeyo kolna laga tagaa sunno ah iyo mar waxa weeyaan aqalada uun in lagu tukado oo halkaa la laasimo ayaa istixbaabku yahay iyo qowlka ugu dambeeyo dee hadalkaa ibnu cumar iyo inay bidcaba tahy waa aqwaalaha ibnulqayim uu kaba soo naqlinayo dee zaadkana waa loo laami karaa waa kitaabku kaba soo naqlinaya inaasu ku khatimayaa bal waxaan leenahay laakiin salaadu waa salaada mashruuca fadliga badanna leh fadlina waxaa nooguba filan rasuulka ilaahay xadiidkiisa uu yidhi in laba ragcadood oo ruuxu tukado barqadii ayaa ka gudaya sadaqaadkii badnaa ee maalintaa dee ay ahayd inuu ilaahay isagoo ugu shukriyeya badbaadadan iyo marka horeba siintan iyo badbaadadan isagoo ugu shukraya acdaadaa badan saddex boqol iyo lixdanka gaadhay inuu la yimaado sadaqo iyada kagaba filan intaasaa inooguba filan fadli baabu man lam yusali duxa wa ra'ahu waasican adaakani baabu bayaani man baabkii weeyey caddayntii lam yusali aan tukan adduxa duxado wa ra'aahu u arkay macnaa ra'aahu ay ra'a tarka weeye ka tagaa laga taga layskaba daayo waasican mid waasac macnaha mid cidhiidhi aanu ku jirin mid mubaaxa oo ruuxu hadduu dee isagoo duxadii aanu tukanba ne salaadihii waajibkahayd salaadihii faradkayd bay ahayd waxyaalihii ay ahaydna rawaatibtoodna way kaba sii adagyihin salaada habeennimona bal qadir koobanba haba noqotee ruuxu inuu qeyb uun xaddi uu ku yeesho witrigiina kolley waa wax dee kaba sii adag umuurahaase hadduu iskaba daayo ruuxii dee inay dembi uga imanayaan ma jirto bal ciddii aan tukanay u aragtay haddii laga taganaya inay iska bannaan tahay wax mubaaxa ay tahay taas buu baabkeedii yahay xdثna adم qال xdثna بن أbي ذئب عن الزهري عن cروة عن عائشhaة رضي الله عنها qالت أنha qاaلت cاشha waxay tidhi ma raأyت maan arg rasuul الlahi صلى الله عليه وsلم وصبaxa tukaday صبxaة الضحى sunaha ضuxada tukaday ee wamaan arag bay tidhi muu tukan may odhan arrinku waa ru'yadeedee ma aha taasi kama dhigna saan imakaba hadalkii ibnu cumar inaanu tukan bal taas weeye subxata duxana laftigan subxada horeba way inoogu horeysay waa annaafila oo wuxuu leeyahy sheekhuna asalkeeda hore waa atasbiixo waxaan dee naafiladii tasbiixa ma subxa looguma magacaabay subxaan allah ama rabbi alaclaadan ama tasbiixdan ku sugan salaada faradkiiba sunno weeye dee markaasaa salaadii sunna ahaydna laba yidhi subxa laba yidhina waxay lamid tahay in sunnahaasoo kale lamid taho iyadna waa sunna waa siduu kaba cabira xaafid xaafid ibnu xajar raximah allahu tacaala wa inii anugu la usabixuhaa eeg caaisha waxay leedahay rasuulka ilaahay muu tukan macnaha meye muu tukan may odhan maan arag bay leedahay saa daraaddeed baa xadiidkeeda saxiixa muslim ku sugan ay tidhi iyadu waa saxiixu ku sugaye kaana yusalii duxaa arbacan wayaziidu maa shaa allah iyadaa tidhi un rasuulka ilaahay duxada afar buu tukanayay wixii ilaahay iraadeeyana waa ku kordhinaya markaa taasi maxay tahay tadna waa araggeedii bay ka warramaysaa kaasna waa wixii dee saxaabadii kale ama ay maqashay weeyaanoo arrinku nafyiga halkani ma aha nafya lilwuquuc ee waa nafyi liru'ya maxaanay raacisay wa inii la usabixuha anigu waan tukadaa oo anigu waan tukadaa taas bay tidhi kolley wa inii la usabixuhaa waxaan filayaa inagama dheerayn mar aynu soo marray xadiidkeedan marka wa inii la astaxibuhaa ayaana laftii hore aan kuma soo marro anigu waaban dooranayaayo dee waa isla macnuun kolley macnaa guud eh waa laftii usabixana waan dee usaliha weeye haddii la yidhaha astaxibuhaana macnaa waa akhtaaruhaay oo waxaan dooranayo tukashadeediiyo bal taas oo kale ee muhimka waxa weeye kolley doxadu dee wax laasimana maaha waxay muwaadabadeeduna haddii ruuxuu kaba baqanayo dadka qaarkood farada inay u qaataan ka tegeeda saa awqaada qaadkeed laga tagaa waabay imanaysaa laakiin sida kale fadligaa badan bay leedahay kole xafnu xajara raximah llahu tacaala dee waa meelaha sharaxa uu dheereeyey aadna uu fiican yahaye waa eegan doontaa ayuu meel ka mida soo naqlinayay sheekhiisii buu kaba soo naqlinayay koley meel sheekhiisi ciraaqi waa sharaxa tirmidi weeye koley suyuudina tanwiirka uu kaba soo naqliyaa inay noqotay malaa waqtigoodii weeye waa malaa masar iyo meelaha inay dadka caamada ah ay kuma faaftay dhexdooda ruuxu hadduu duxada markii hore tukan jiray uu marka dambe daayo uu indhabeelaa markaasuu leeyahy taasi waxaa sala maahae waxaa laga yaabaa oo shaydaanku wuxuu si uu dadka ugaba eriyo uu kuma soo rido marka caamadii baa waxay ka baqanaysaa dee beri haddaad ka tagtay ood indhabeeliyo salaadiiba way daayeen oo wax salaadii lagagaba eryaye laakiin wax ka jira ma jiraan oo dee waa waxyaalaha aan jirin ee dee kolmar dadka iskaga dhex faafay iskaba coodaystaan baabu salaati duxaa fi lxadar wuxuu baabaysayay ne safarkii waan soo marro oo laftigaa horena safar inoogumay sugnayne laakiin idlaaqu muxuu keenayey dee safar iyo xadarba markaa taas in lagu tukaday gees kalena xadiidkii dambe umuhaani safarkii waa tii rasuulka ilahi de markaa habeen nagaadi ee safar buu kaba yimi oo maalintii uu soo galay fatxu maka baabu salaati duxa fi lxadar iyadoo la negiyo la tukado qalahu cutbaan ibnu maalikin can nabiyi sala allahu caleyh wasalam cutbaan ibnu maalik baa yidhi isagoo taa kaba warinaya sheekh wuxuu leeyahy waxaa laga yaabaa inuu ishaarayo xadiid axmed wariyey citbaan uu kaba wariyo ahaa ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam salaa fii beytihi subxat الduxى faqaamuu wara'ahu fasaluu bisalaatih rasuulka ilaahay guriga citbaan inuu ku tukaday salaad duxa oo markaa iyaguna ay kuba xidheen kolley xadiidkaa citbaan isagoo dheer iyo isagoo gaabanba horeynuu soo maray marar baynu soo maray dee waana sababtiina waataan xalina ishaarayay insha allah casharka kan ka dambeeyana waa ka inoogaba bilaabmi doono isagoo dheer ayuu inoo keeni doonaa oo u daliisho doonaa bal sunnayaasha haddii asalkoodu ah in keli lagu tukado haddii jamaco lagu tukado jawaaskeed bal taas u daliisho doonaa bal markaa horta waqtigaa uu rasuulka ilaahay guriga yimi ee waqti barqay ahayd dadkiina waa kuwii isu yimi waana kii rasuulka ilaahay markaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kuma xidheen ee laakiin rasuulka ilaahay maniyata salaati duxaa bay ahayd isagaa u yee mise waa isagaa u yeedho dee nafli mudlaqunbay hadeen marka niyada cidima xadidi karto ee waqtiga marka la eegiyo waqtiga waafaqday dee waqtigaa duxaday ahaydoo bal markaa wuxuu leeyahay xadiis citbaan baa jira kaa axmedna waayo lafdiga aanan kitaabka ku hayno iyada arrinkaasi kuma sugna inay duxo ahayd dee waqtiga barqaa uu yimi mooyaane salaada duxuu tukaday iyada laftigan naguma sugna kitaabkee lakiin axmed baa cibaaradaa sheekhu kaba soo naqliyay xadaثna muslim bn ibrahima qaala akhbarana shucbatu qaala xadaثna cabaas bn اljurayriyo huwa bnu faruukha can abi cuثmaana kolley waa nin reer basra ah oo hiqa ah oo kutubta lixdaaba kuwooda sugan cabaas koley waxa weeya ibnu faruq waanan dadka atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa uun ama siqaara taabiciinha soo gaadhay saxaabo u arkay ma jirto horena laakiin waa u horeeyeyoo dee bal matalan dad taabiciinaabuu kaba hor dhintay oo dhimashadiisa horreysaan laeg can abi cuثmaan annahdiya can abi hurayrata radia allahu canhu qaala annahu qaal abu hurayra wuxuu yidhi awsaanii wuxuu ii dardaarmay khaliilii aniga khaliilkay khaliilkay wuxuu i dardaarme alkhaliil waxaa la waa saaxiibka alkhaalis aladii takhalalat maxabatu lqalba yidhaahno waa ruuxa dee saaxiibka aada u dhow ee jacaylkiisa uu qalbiga hagaag u dhex galay taas baaba la yidhaayo fa saara fii khilaali bacnaa baatinkiisi iyo taa jacaylkiisii kaba buuxsamay bal matalan taas baa yidha kolley ma khuladaa sarraysa mise maxabadaa sarraysa labada qowlba waa jiraaba marka waxaynu hore usoo maray rasuulka ilaahay markii wafaadkiisu dhowaaday in uu amray albaabadii yaryaraa ee masjidka kusoo baxayay in la awdo in la awdo inuu yihi low kuntu mutakhidan khaliilan latakhadtu abaabakrin haddaan cid khaliil ka dhiganayo abaabakar baan ka dhigan lahaa markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ciddee saxaabadiisa ka mid ah ama dadkaoo gaara uu khaliil yahay oo khaliil uu isagu ka dhigtay taasi may jirin marka xadiidkan waxba isma caaridayaanoo dee tan rasuulka ilaahay xaggiisii maaha saxaabigii baa le waa khaliilkay isagii baa dee imanka kuba sifaynayo marka ka horaynu soo maray imanka waxa weeyaan wax ka hor imanaya ma jirto waxa weeyaan dee wuxuu tilmaamayaa un dee maxabadii uu rasuulka ilaahay u hayay iyo soxbadiisii iyo taasunbaaba cibaaradu ay tahay haddaba bialaain saddex buu ii dardaarmay saddexaasoo laa adna markaa laa adachuhunna kama tegayo oo xataa ama laa adachuhunna aanan ka tegin xataa muuta ilaan kaba dhinto macnaha saddex arrimo ay noo soo socdaan ayuu ii dardaarmay saddexdaasna anugu kama tegaya ayuu leeyahy ilaa kaba dhinto marka laa adacuhunna waxay tahay waa ikhbaar abu hurayra iskaba waramayo oo uu leeyahy anigu saddexaa uu ii dardaarmay waan ilaalinayaa kama tegayo ilaan kaba dhinto waxaanu ixtimaal buu sheekhu uu muujinayaa halkan inay bal matalan jumladii wasiyadaba ay noqoto wuxuu u dardaarmay saddex aanu ka tegin oo uu yihi ilaaliyo ha ka tegin marna ee ilaaliba bal adigu saddex buu ii dardaarmay saddex macayna soomi alaaata ayaam saddex cisho inaan kaba soomo min kulli shahrin ee bialaaintii baan kaba bedelaynaa haddii la rafciyo dee layska soo goosana dhibaata ma jirto marka soomi alaaata ayaami min kulli shahrin waa saddex cisho oo la soomo bil kastaba koleyna axaadiida waata kuba timi kitaabkeenna kuma sugna haddii ruuxu saddex cisho kaba soomaya inay sii mudan tahayba ayaamahana ayaamulbiidka saddexiyo tobankii afariyo tobankii shan iyo tobanka bisha dee qamariga ah in lagaba soomo laakiin hadduu dee saddex cisho un bishii kaba soomo xataa ayaanay iskuba xigxigimbe kolley fadliga uu yeelanayaa fadliga ah inay siyaama dahri ay yihiin waa midtaasi wa salaati duxa waa halkan maxalushaahidka rasuulka ilaahay baa u dardaarmay oo waxa weeya rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh muxuu u dardaarmay salaada duxada inuu maalin kastaba tukado waayo imaam axmed baa laftigiisu ama ziyaada ahayd kula yowmin maalin kastaba xadiidka maxaa inooguma sugan waa baabkii isaga imanka xadar buu kaba cabirayo dee qaaliban imanka waxa weeye waqtiga safarka la yahay iyo kol haddii salaadiiba xataa la gaabinayo kol haddii xataa sunayaashii rawaatibta lagaba tegayo takhfiif baaba usuu badaa dee xadarkii baaba ay tahay tii aada loo sii ilaalinayo xadiidku wuxuu daliil inooguba yahay inuu istixbaabka salaatu duxa waxaa kaloo daliil inooguba yahay waxa ugu yari inuu laba ragcadood yahay marka rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh haddii aanu laasimin waqtiyada qaarkooda uu tukaday inna uu kaba tegay ama in badanna uu kaba tegay taasi kama meesha kama saarayso in wax mashruuca oo mustaxaba ay tahayo waayo qowlkiisii baan haynaa dadka fadligeeda uu inooguma sheegay umuurahaasna waa ficilkiisa dee kolna kolley asbaabo ay kaba mid tahay haddii dee waxa wuxuu jecel yahay oo uu doonayay inuu ilaaliyo inuu kaba tegi jiray awqaadda qaarkeed saacaasha ama uu kaba tegi jiray isagoo ka baqan in dadkii laguba farad yeelo markaa kale dee arrintu taa horena inoo sugnaatay culimmada qaarkood iyagu kuba tegay khasaaistii rasuulka ilaah inay kaba mid ahayd duxadu inay waajib kuba ahayd oo isaga waajib ku ahayd oo taasi ka dhigantay inuu ilaalin jiray say yidhaaheen witrigaa waajib ku ah iyo umuur ay tiriyeen odaxyo iyo waxyaalahan khasaa'istiise kutubtan nikaax horta khaashatan shaaficiyadu khasaa'istiisa ay isugu geeyaan kutubta kitaabu nikaax waayo khasaaista halkaa kuba badanoo halkaasay kuba sheegaan ee waxyaalo badanna kuba tiriyaan bal wixii la yimid oo kale xaafid maxajar talkhiis ulxabiir ba markaa nikaax bilowgiisana kolley si fiican buu ugu takhriijiyaay bal taas oo kale kolley waxay taas tilmaamaysaa inaanay arrinku taa ahayn waayo rasuulka ilaah day waajib ku tahay dee waa ilaalin laha waatan inuu kolle tukan jiray kolle aniku tukan labadiba aan hayno marka sheekhuna wuxuu ka soo noqlinaya halkan maawardi kitaabkiisa alxaawi waa imaam shahiir oo kolley aimada shaaficiyada kaba mida kitaabkiisana alxaawina waa kitaab imika la madbaceeyo kutubta shaaficiyada kuwooda ugu waaweyn ah waana in wuxuu sharaxun u yahay mukhtasarka musani waayo ayuu sharaxuba yahay alxaawi lilmawardi maaha waa xaawiga kabiirka maaha xaawiga saqiirka dee nin dambe leeyahay ee waxa uu sheegay inuu kaba dhigay rasuulka ilaahay inuu laasimay yowmulfatxi intii ka dambeysay dabadeed laakiin kolley dee taasna waa kalaam nadar kuba sugan yahay weeye alxaawina uu madbacaysan yahay baan leenahay waana sharaxa sidan dee kitaabka nihaayatulmadlab oo kale uu mukhtasarka musani sharax u yahay iyo markaa ayuu isaguna sharaxun ugu yahay mukhtasarka musaniya bal markaa waxa weyan taas haddaba waxa weeyaanuun rasuulka ilaahay kol hadduu tan waa sunna inoo tahay marka la eego xukum haddii meel lagaba qaadanayo shardigiisu maaha cibaaro xaafid u leeyahy oo aada u fiican an tatadaafara calayhi adilat lqowli walficl qowl iyo ficil inuu isugu tago waxaanu xukum kaba qaadanayna inaan qowlna u helo daliil qowl iyo daliil ficliyana u hela taasi shardi mahaba weeye walow dee wixii uu rasuulka ilaahay laasimay uu ka raajaxsan yahay waxyaalaha kale inuu laazimay uu ka raajaxsanaanayo marka labaan haynaa tii saddexaad waa noomin seexasho calaa witrin witri korkii aan kuba seexdo macnuhu waa maxay inta aanan seexan inaan witrigayga tukado oo dee waxa weeyaan riwaayada xadiidka waana witri qabla an anaama inaan witriyo inta aanan seexan kolley saxaabo kalu taa u dardaaramina way jirtaa waxaana xadiidka inooguba suganun bal ruuxu witrigiisa inuu sii horreysiiyo seexashada laakiin waa maxay waa ruuxa isagu ka baqanaya inay hurdadu la tagto ruuxa ku kalsoon inuu toosayo markaa ku kalsoon waxa rasuulkaaba taa yidhi waxa u fiican witrigiisa inuu dambaysisto habeenka akhirkiisa u dambaysistay iyo hurdo dabadeed laakiin haddaad leedahay ama dadkan shaqaynaya dadkan hore soo jeedaya oo kale iyo in waxa weeyaan dee taas waxa roon intaad seexan inuu ruuxu witrigiisii tukado hadday dhacdo inuu soo baraarugu salaad doono shafci unbuu iska tukane witr dambe kuma noqonaye tiisii hore ayaaba u dhan bal markaa taasba weeye waa saddex markaa tan kolley dardaarankan uu isaga u dardaarmay oo kale rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh abudardaana waa u dardaarmay muslim baa wariyey abudar ulkhifaarina waa u dardaarmay nasaa-i baaba wariyeyba weeye oo waa umuurahan saxaabada kala duwan ayuu uba dardaarmay waxaana kuwa jirta dee duxadii in la tukado mashruuciyadeedna dee kol haddii ay tahay ilaaliyo maalin kasta tukana xadarkii waa inoo soo gelaya isagaaba asala ee safarkiina waa hadduu tukanayo ruuxii looma diidayo baabu ragcatayni qabla duhr wuxuu baabaysan yahay markaas xadiid baan ka booday xadaثna caliي بن الjacdi qaal akhbarana شhucbaة can anas bni siriina qaala samictu anas bna maliki اlansaariya qaala qaala rajulu nin baa yidhi min alansaari ansaar kaba mida wakaana wuxuu dakma nin buuran linabiyi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahi buu ku yidhi inii anigu laa astadiicu ma karayo asalaata salaad macaka macaga aan tukado de waa ninkaa aada buu hilib badnaa socodkaa kuba adkaa waxaa dhici karta hadduu yar durugsan yahayna inuu salaadiiba soo gaari kari waayo dee intaa uu soo socdo markaasuu leeyahay anugu inaan kula tukado ma karayo markaas waa kaali gurig gurigayga kaali baa macnuu iyo meel iigu tukan hadhow musallo kaba dhigto kolle xadiidkana kitaabu salaad baynu kuba soo marray dee waana ninkani ma citbaan baa miseba waayo cilladu way kala duwantao kan waxaa lagu tacliya wakaana dakhman citbaanna inuu yidhi basarkaygaan inkiro casharka dambeaba xadiidkiisa inoogama bilaabmi doonaa barhkood iskuma fasiro aad bay isu shabahayaane laakiin waabay kala duwan yihiin markaasuu fasanaca linabiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi buu u sameeyey dacaam kolley waa qaso kale ee horena waynuu soo marray kitaabka intuu cunto u sameeyey ayuu fadacaahu ilaa beyti gurigiisiiba ugu yeedhay wanadaxa lahu wuxuu rusheeyey darafa xasiirin caw dhinaceed iyo darafkeed ayuu bimayin siyaabiya ugu rusheeyey fasallaa caleyhi ragcatayn rasul dood buu ku tukaday macnaha waa cawdee goglonayd dee kolleyna malaa boodhka inaynu kagaba doodiyo waxyaalo saasa maha tadhiir ma aha oo dee rushaynimo dahirayse ee laakiin waa noocun sa ama boodhkii waxa uu kaga daadiya ama taliyin iyo waxayse ay kaba cabireen adigu u yar biyuu saa ugu yar rusheeyey rasuulka ilaahay baa markaa cawdii ku tukaday laba ragcadood taas weeye haddaba labadii ragcadood imaka kitaab wax baabu salaati duxa fi lxadar baan kuma jirnaa hadal baa soo socdo waqaala fulan ibnu fulan ibnu ljaruud lianasin ninkaas baa anas kuba yidhi radia allahu canhu xadiidka waa inoo horeeyo waxba kuma sii joogjoogsanaya akaana nabiyu sala allahu calayh wasalam yusallii duxaa rasuulkii ilaahay salaada duxada miyuu tukan jiray oo salaada duxada rasuulka ilaahay ma tukan jiray ayuu ninkani ku yidhi waxa weeye oo dee waxaa cibaaradu tilmaamaysaa agtooda dee salaada duxadu macruuf bay kuba ahayd waana nin taabiciya rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh ayuu weydiinayaa miyuu tukan jiray duxada faqaala wuxuuhi anas maa ra-aytu maan arag salla isagoo tukaday hayra dalika alyowmi maalintaa mooyaane dee maalintana lafteeda rasuulka ilahi ma duxu niyeysnaa waqtigan uu yimi waa waqti barqa ahayd ninkanna waa kan uu yimi oo beel inuuguba tukado bal markaa dee waa suurtagal duxo inay ahayd iyo mee waqtigii unbaabay waafaqdayna waa suurtagale se arrinkan anas uu leeyahy maalintaa mooye maan arag waqti kale umuurahan ibnu cumar iyo caaishaee kusoo xambaarnay ayuunbuu inooguba xambaarayaa baabu ragcatayni qabla duhri labada ragcadood ee duhurka kaba horeeya waa tii marka hore qabla almaktuuba tadawicii ahaabuu aynu casharkaba kuba soo bilownay iminka xadiid kaluu soo celinaya ama xadiidkiiba inoo soo celinaya waa riwaayadii ayuubuu lahaa taabacahu kaiirun wa ayuubu uu lahaa tii weeye xadaثna سليمان بن حرب قال xadaثna حماad بن زaيد عن أyوب عن ناaفع عن بن cمر رضي الله عنهma qال أنه qال xفظت waan xifdiyey miن النبي صلى الله عليه وسلم cشر رagcaat waa toban ragcadoodoo suنa oo uu ilaalin jiray ragcatayni laba ragcadood oo qabla duhri duhurka hortiya waragcatayni bacdaha laba kaba dambeeya waragcatayni bacda almaqribi laba ragcadood oo maqrib kaba dambeeya fii beyti iyaga waa gurigiisa markaa labada ka horeysa ama duhurka oo kale inuu masjidka kulaba tukaday taas bay cibaaradu ina tusaysaa waragcatayni bacda alcishaai laba ragcadood oo cishaa'iga dabadiya fii beyti iyagana gurigiisa waragcatayni qabla salaati subxi laba ragcadood qabla salaati subxi waan ka xafiday laakiin tan deeg waa loo sheegay oo isagu muu arag walaashiibaa u warantay saynu soo marro waaba kan yidhi wa kaanat waxayd waqtigaas salaada subax ka horeysaa saacatan saacad laa yudkhalu cala nabiyi sala allahu calayh wasalam fiiha aan rasuulka ilaahay loo gelin laakiin yaa ummahaat lmu'miniin baa inoo soo caddeeyey inoo soo naqliyey waaba kan yidhi xadaatnii xafsatu annahu kaana wuxuu aha idaa adana almuadinu muadinku markuu aadaamo waalaca alfajru dee cinda duluuci alfajri baanu aadaamaya waagu uu beryo sallaa ragcatayni laba ragcadood buu tukanayay xadiidka waan kaba soo baxnay cashirkaanu inooguba sugnaa arrinkii ah ragcatayn qabla duhrina waa inooguba sugan yahay xadaثna msdd qal xadaثna yaxya can shucbaة can ibrahim bni mxamed bn اlmuntashiri can abihi can caaishaةa radi allahu canha ibrahim bni mxamed ibn muntashir iyo abihi labaduba waa laba taabici waa laba ninoo labadooduba hiqa ah way kala weynyihiin inoo midna waa taabiciinta kuwii ugu dambeeyey midna waa kuwii ka yar horeeyeon qolada shanaad iyo qolada afraad buu xaafid ka kala dhigaa labaduna kutubta lixdaa way inoogu wada sugan yihiin waxay tihi caaisha ana nabiya sala allahu calayh wasalam kaana wuxuu a laa yadacu aan ka tegin arbacan afar qabla duhri duhurka hortii ah wa ragcatayni laba ragcadood oo qabla alkhadaati subaxda horteeda macnaa rasuulka ilaahay afar ragcadood buu tukan jiray duhurka hortii bal uu ilaalin jirayoo kamuu tegi jirin bay caaisha tidhi in laba ragcadood oo subaxa ka horeeyana waa ti aynu soo marro waa daa'imayoo kamuu tegi jirin bal kollayna in ibnu cumarna waa kaa laba ragcadood noo soo naqliyey aimada qaarkood baa waxay kuba jamciyaan dee markuu masjidka kuba tukanayana labada ragcadood inay ahayd markaa uu guriga ku tukanayana afar ay ahayd ama isagoo laba xaggaa kusoo tukaday labana xaggan uu kuba tukanaye bal jamcin kaloo kaba roon oo abu jacfar idabari rasuulka ilaahay axwaashiisa intii ugu badnayd afarta ragcadood bay ahayd awqaadda qaarkeedna laba ragcadood buu tukanaya markaa labada xaalabaad ruux hadduu laba ragcadood ku gaabsadona waa sax hadduu afar ragcadood kaba dhigana waaba sii fiicnayde rasuulka ilaahayna uu ilaadee ay caaisha kaba leede maba tukan jirin marka xadiidkii kuba yimi waa xadiidkii xabsa ee ruuxu labiyo toban ragcadood oo sunnaha hadduu maalintii tukado aqal jannaha looba dhisayaana markaan rawaatibta eegno markaan duhurkii afar kaba dhigno ayay inoo noqonaysaa inoo dhammaanaysaa afar duhur ka horeeya iyo laba ka dambeeya laba maqrib ka dambeeya laba cishaayi ka dambeeya iyo labadan subaxa iyaguna bal matalan waxa weeyaan ka horeeya labayo tobankii ba inoo noqon dee jumcadii iyadu kolley duhurkii unbaabay dee halkeedii gashay khaasatan xagga dambe wixii lagaba raacinayo laba ragcadoodna rasuulkii waa ilaahay waa tukaday xadiid kalena wuxuu kuba yidhi dee ruuxii isagu jumcada dabadeed tukanaya afar ragcadood ha tukado laba iyo afarba labadaba waa wax iyadana inooba sugan kolley salaadihii kale casarka hortii iyo waxyaalo halkan nooguma sugna laakiin axaadiid tirmidiyo qoroyn ay wariyeen ayaa waxaa kuba sugnay dee raxima allahu imra'an sallaa qabla alcasri arbacan ruuxu horta bayna kulli aadaanayni salaatna waataynu soo maro salaad kastaba aadaan iyo iqaamo kastaba sina waa u dhaxeeya ama mid adag haba noqoto sidaa kuwan aan hayno ama mid aan adkayn haba noqoto dee casarkana wax gaaraaba horti yimi maqribkana waaba kan baabkiisi waayahay marka oo baabkiisa inoo dambeeyaan ujeedaa taabacahu ibnu abi cadiyin wa camrin can shucbata ibnu abi cadi iyo camr ayaa shucbo kaba raac macnaa waa aya ninkan la raacaya imakaan wax xadiidkan dambe weeye yaxya alqadaan baa shucbo ka wariyey waxaa kaloo moxamed ibnu ibraahim ibnu abi cadi iyo camr ibnu marsuuq ayaa labadoodna iyaguna shucbo ay ka wariyeen xadiidkan dambe weeyaanoo saasay kuba raaceen baabu salaati qabla almaqribi salaadii maqribka hortii dee dabadeed waan soo ogaanay bal sunnaha maqribka hortii laba tukanayo ayuu baabkiisi yahay xadaثna abu macmarin qaala xadaثna cabdاlwariث can اlxusayni can ibni buraydata qaala xadaثanii cabdullahi اlmusaniyu can الnabiyi salى اllahu عalيه waslm qaala xuseynkan iyo ibnu burayda dee maalmo dhoweydba waata aan soo haynay xuseynku waa ninkii xuseyn ibnu dakwan ee almucalim iyo almuktib iyo laba odhanaya sidaan sooba oragnay ibnu buraydana waa ta aan soo aragnay dee maaha sulaymaan iyo cabdullahi halkan ma wada gelayaano cabdullahi inuu yahay wuxuu yihi markaa cabdullahi lmusanina waa saxaabigii cabdullahi ibnu muqafal qaala wuxuu yihi can nabiyi sala allahu calay wasalam qaala annahu qaala waana hadda saxaabigii warinaya saynu soo marnay bayna kulli aadaanayni salaatun bayna kulli aadaanayni salaatun cabdullahi ibnu muqafal baabuu ahaa xadiid anoo imika halkan nooguba soo dhiganoo xadiidba markaa ahaynu soo maray kitaabu salaad oo ah markaas aadaanka maqribi dhaco inuu arkayo saxaabada u degdegaysa tiirarkiiyo waxyaalahaasoo tukanaya iyo waxyaalo saasa salaadana horeynu u soo marray halkaas baana xaafid ibnu xajar waayn waxa weeyaan baabku u dhigtay baabun kan bayna alaadaani waaliqaama aadaankiiyo iqaamada intay udhaxaysa aynu hore usoo marray waa kitaab ulaadaan ayaa sharaxa kolley meelahan iyo axaadiidan uu kuba soo horreysay wax saasa kama soo celinayeen salluu tukada qabla salaati almaqribi salaada maqrib hortooda marka la aadaamo weeye ee aadaanku dhaco ina kol haddii cadceedu ay dhacday xataa ayaan la aadaaminba waqtigii karaahadi ama waqtigii nahyigu u baxay marka markaa salaada maqrib horteed waa marka aadaanku dhaco tukada uu ku celceliyey marka qaala fi athaalithati markii saddexaad buu yihi lima shaa ninkii doono bamacnaa dee sunno raatiba a maaha ruuxii doonaa waa tukanaya ruuxii doonaana waa ka tegayaa istixbaabkaa guud weeye ajrina way leedahay ruux hadduu iska daayo iskaba fadhiyo ama iska taagnaada markaa aadaanku dhacayna dee looma diidayo weeyaan oo wuxuu taa u yidhi karaahiyata an yatakhidahaa nicid buu nacaya dadku inay kaba dhigtaan annaasu sunnatan waa sunno raatiba ah laasima ah oy taas ay kaba dhigtaan macnaa waxa weeye sunno weeye lama sinana sunnaha kaba dambeeya oo sunnaha ka dambeeya rasuulka ilaahay ficilkiisii ayaa inooguba sugan weliba uu ilaalin jiray tan qowlkiisa baa inoogu sugane laakiin wax ficil uu leeyahayna inoogumaba sugnaa waanu raaciyeyna limashaasi bayna kulli aadaanayna salaat rasuulka ilaahay markuu yidhi ku celceliyey weli limashaa haddana halkaaba raaciyeen xadaثna cabdالlahi بn يزيid qaala xadaثna saciid بn abi ayuba cabdالlahi بn يزيid almqri habeen dhoweyna ama casharkan ka horreeyaba waan kuba soo aragnay من كبار مشايخ البخاري يا سعيد كبة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزاني قال تابعي آدو قيمها بدنا فاضل كابا وحيري إن أتيت وحنيمي عقبة بن عامر الجهنية صحابي جرير كاه قادتك مصر دقي سند كنا وهرر مصر خاصة سعيد يا انت كدن بيصا ولا عقبة يا صحابي عبد الله بن يزيد رير مصر يعني هن وقليبان faqaltu waxaan ku idhi alaa ucajibuka macnaa maku adiga maku yaab geliyaayo oo ujeeddadu waxaad la yaabta ma kaaga sheegaa min abi tamiimin ninka abi tamiim la yidhaaho abi tamiim macnaa arrin gariib ah oo aad lala yaabo oo aad la yaabtid ma kaaga sheegaa abu tamiim saas buu idhi ucajibuka waa min tacajubkii waa abu tamiimkana cabdullaahi ibnu maalik baa la yidhaaha waa nin taabicioo weyn oo mukhadarama macnaa waqtigii rasuulka ilahina waa soo gaadhay bal cahdigii rasuulka ilaahi buu islaamay waa yaman reer yamaneed weeye mucaad ibnu jabal baanu qur-aankaba kaba bartuu ku dul aqriyey laakiin waqtigii cumar buu deeta yimi madiine iyo waqtigii rasuulka ilaahay dee muu iman dabadeedna markii masar la qabanayay ama fatxigii masar waa u joogay halkaas baanu degayoo waa nin taabicioo weynba weeye kolay taas weeye kalaam yarabaa xaafida xag leeyahay oo kolley malaa yar nadar ku sugan yahayna marka dambean eegi doonaa markaa muxuu leeyahay bal nin waxaan kuu sheegayaa ma kuu sheegaa buu leeyahay war la yaab leh oo qariiba oo aada laba yaabtid oo abu tamiim aan kaba arkay waa kan yarkacu ragcatayni laba ragcadood buu tukadaa qabla salaati lmaqrib marka waxaad arkaysaa hadda waa cahdigii taabiciinta weliba saxaabiye saxaabadii weeye cahdigoodii in salaadaas waqtiyadaa rasuulka ilaahiya laba tukadee laakiin dadka badankooda aanay tukan jirin dadka badankoodu aanay tukan jirin oo wuxuu yidhi laba ragcadood buu tuka uu la eeg waa masar baa la joogaa saxaabo badan baa timi waa fadxi markaasuu leeyaba arrinkaasi waxa weeyaan laba ragcadood buu markaa salaada maqrib hortee tukadaa xadiidkiina wataanay nasalu qabla salaati lmaqrib faqaala cuqbatu cuqba wuxuu yihi ina kuna nafcaluhu calaa ahdi rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam markaa cuqba xataa waqtigaa ma tukanayo wuxuu ihi waqtigii rasuulka ilaahi waan yeeli jirnay saasoo waanu tukan jirnay marka wax lala yaabo maaha qultu waxaan idhi marted baa ku odhanaya isagii famaa yamnacuka laanada iminka maxaa kuu diidaya waqtigii rasuulka ilaahi haddaad tukan jirtay iminka maxaa kuu diidaya kaa hor jooga labada ragcadood qaala wuxuuhi ashuql waa shuqulka iyo hawsha ayaaba taas noo diidayso markaa taa buu idhi bal kolley iyadoo dee halkaa horena iminka mudda de aynu kalaba dee waqti hore ahayd aynu soo maray xadiidyadan waxay nooguba suganun aadaankaa maqrib marka uu dhaco inay mustaxab tahay in salaad la tukado laakiin inaanay u adkaynsan rawaatibta oo ruuxii dee doonaana uu tukanayay kii iskaba daayana wax dee canaanoo la canaananayo iyo taasi aanay jirina laakiin dee kolley fadli dhaafaya waaba jiraa taasba weeye hadalkan iminka cuqba yidhina in kolley bacd alculamaa baa sida ibnucarabi oo kale dee waa hadal aan isna meesha lahayn oo kale wuxuu kaba dhigaa waqtigaas waxa weyaan saxaabadii dabadeedba cidimay tukanba oo markaa taasoo barhkood ay ka dhigaan in la naskhiyo taa barhkood baa yidhaa maqribkiibaa dib dhacaya haddii la tukado oo waxyaale laakiin su imaamna uu yidhaa may arrinkaas oo dhamme waqtiguna oo waqti kooban intaasna ayn waxa weeyaan kama dib dhacayso sunno weeye ee dee ruuxii isagu si kale uga tegayo un mooye sunno weeyaanoo cid le odhanaysa waa nasakh waa la nasakhayo waa maqribkaa raagaya iyo waxyaalahaasi taasi ma jirto oo de waa qowl buu noqonayaa iska marduuda ama taas buu noqonayaa ee laakiin shay sunno weeye imaam axmed iyo baaba naftiisa lagaba soo naqliyaa oo isagu wuxuu idhaahaa iminka abu tamiim waa taabici uu samaynaya qowlkaa dee ibnu rag kaloo samayn jirayna maxamed ibnu nasri uu soo naqliyaa saxaabadii ka dambayso markaasaa ibnu calirili bacda saxaaba inaan cidi samayn kolley arrinku maaha imaam axmed baa waxa weeyaan isna lagaba soo naqliyaa inuu yidhi marba keliyaan sameeyey markii aan xadiidka maqlay laakiin axaadiid fiican oo saxaabiya taabici bal ayaa kuba soo aroortay oo se kol haddii liman shaaa uu rasuulku yihi faman shaaa salla bal markaa ninkii doonaa waa tukanaya ninkii doonaa waa kaba tegaya laakiin waxaa ma bidco loo sheegta ama la yidhaho waqtigiibaa dibdhigaya oo kale iyo taas waqtigiibaa ama ay maqribkiibay raajinaysaa iyo ama waa la nasakhiya waxyaalahaas intoo dhami ma jirta laakiin waa sunnahaas kolley rasuulka ilahi laakiin ka cabiray liman shaa oo dee in badanoo haddii aan la tukana kaabir baan tukan laakiin rasuulka ilaahayna ficilkiisii xataa meelahan maba hayno laakiin qowlkiisii baa jira iyo adkaynta iyo xadiidka bayna kulli aadaanayn salaam bal baabka waa inoo dhammaaday waxaa jirta uun abu tamiim xaafid ibnu xajar markuu qabanayay wuxuu layidhaahaa idraaggaa daraaddeed bay saxaaba dadka qaarkood ugu tiriyeene laakiin waa mukhadramuune hadal buu raaciyaa ninkan tahdiibulkamaal mizi kumuu soo darin dadkii bukhaari wax kaba wariyey waxaanu leeyahay dee shardigiisa ahayd oo waa wax ku imanayo ictiraadba kuba imanayo ay ahayd inaanu kaba tegin bal taasoo kaba cabiray marka qolooyinkan waa tacliiq kolley inuu ibnibaasayan waa suurtagal ayaa wuxuu leeyahy maanta halkan in la yidhaho halkan arinku daahir ma aha in in la yidhaaho ibnu markaa mizi ka tegitaankiiso ama tan baa radin u ahoo bukhaari maanta xadiid dee marfuucana kamuu soo saarin xadiid mawquufana kamuu soo saarin hadalkan unbuu dhacayoo dikrigiisunbaa meeshii yimi wax iminka rijaashiisii loogu tiriyo waana hadal iminka kolley meesha leh ee kitaabkiisa taqriib xaafid xajar markuu ramsi u dhigtay bukhaari iyo muslimba khama iyo dee qolooyin kale uu dhigtay ayaa wuxuu dhahaa bukhaari mee taadiib mizi wuxuu ka tegay raqamkii bukhaari kha xadiid abulkhayr warinayo cuqbo kaba warinayo mowquuf oo min qowli abi tamiimna waa jira waa sidaa taqriib kuba sugan dee kolley taasna waxaan filaya waa hadal nadar ku suganyo iminka qowl awitamiim ma hayno waa ficilkiisaas mooyaane laakiin qowl awitimileyo meesha kuba sugan waa hadalka taqriibna dhacaye bal laakiin waa taabicigaa weyn ee wax weeyaan iqadana ah oo nin taabiciga weyn oo waqtigii rasuulka ilaahayna islaamayba wey wallah subxaana watacaala aclam